raysaldhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasib radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saacakana waxaa ugu dooroon faahfaahinno ka soo baxaya dagaal al-shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhex maray gobolka gado gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh mursal cabdiraxmaan oo sheegay inay dhacayso doorasho qof iyo coda soomaaliya golaha wasiirada maamulka hirshabeelle oo kulan ka yeeshay fatahaado laga cabsi qaba inay ka dhacaan deegaanada maamulkaasi ciidamada dowladda soomaaliya oo howlgallo qorshaysan ka fuliyay guriga wasiir janan uu ku leeyahay degmada dowlow ee gobolka gado iyo duqii caasimadda jabuuti oo isxasishay intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka subaxee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha saddexaad sannada labaatan labaatan warka waxaa soo saaray saaxiibkay haashimire kalaamo ayaa ii farsameynaya dhegaystayaal ee kusoo dhawaada warka subax oo intaa ka faahfaahsan faahfahino dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaalaha degmada baardheere duleedkeeda ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqa al-shabaab wariyeyga maxamed aadan karaama ayaa warbixinta warka inoo haya wararka laga helayo degmada baardheer ee gobolka godo ayaa waxay sheegayaan in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmadaasi waxaana jiray dagaal kooban oo ka dhacay halkaasi goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in mar qura ay maqleen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayaan ciidamada dowladda iyo xarakada al-shabaab balse aysan caddayn karin khasaaraha ka dhashay maadaama ay ahayd xili habeen ah saraakiisha ciidamada dowladda ee degmada bareere ayaa waxa ay sheegeen inay ka warheeleen weerarkaasi iskana caabiyeen al-shabaabkii weerarka ku soo qaaday sidoo kalena ay dagaalkii dhacay ay ku dileen hal qof mid kalena nolosha ay ku qabteen walow aysan jirin dad ka madax bannaan oo xaqiijin kara warkaasi degmada baardheere ee gobolka godo ayaa shan iyo labaatanka bishii lasoo dhaafay ee februaayo waxaa al-shabaab xil haween ahayd ay ku dileen degmadaasi saddex guddoomiye waaxid oo ka tirsanaa maamulka degmada waxaana taasi ay walaac ku abuurtay dadka ku nool degmadaasi wararkii ugu dambeeyey ee saaka naga soo gaarayo degmada baardheere ee gobolka godo ayaa waxay sheegayaan in xaaladda ay tahay mid degan hase yeeshee ciidamada dowladda ay daafaha magaalada ay ka wadaan howlgallo iyo
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay in soomaaliya sannada laba kun iyo labaatan iyo kow ay ka qabsoomi doonto doorasho qof iyo coda warbixinta warkan waxaa inoo haya waryahayga haashim cumar xasan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo khudbad ka jeediya furitaanka kalfadhiga sideedaad ee baarlamaanka dalka jabuuti ayaa ugu horreyn si qoto dheer ah uga hadlay xiriirka walaaltinimo iyo waxwadaqabsiga ku dhisan ee ka dhexeeya soomaaliya iyo jabuuti gaar ahaan iskaashiga labada baarlamaan gudoomiyaha golaha ayaa sidoo kale ka hadlay mas-uuliyadda ka saaran qofka xildhibaanka ah dalkiisa guud ahaan gaar ahaan deegaanka laga soo doortay oo ay tahay marka uu fasax galo inuu u kuurgalo xaaladda deegaankiisa ka jira si warbixinta uu ka soo diyaariyo oo dib ugu soo celiyo golaha baarlamaanka waxa uu tilmaamay in horumarka dal walba uu ku xidhan yahay sida ay dadkiisa uga faa'iidaystaan waxa uu alla ku manaystay iyo sidoo kale kheyraadka dalka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in baarlamaanka soomaaliya uu kalfadhigii lasoo dhaafay ku guulaystay ansixinta shuruuc dalka muhiim u ah oo uu ka mid yahay sharciga doorashooyinka oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ansixiyey islamarkaana taasi ay suurtagelinayso in soomaaliya lagu qabto doorasho qof iyo cod ah baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal waxay ansixiyeen sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ansixiyey kaas oo ahaa mid si weyn loo sugayay una suurtagelinaysa shacabka soomaaliyeed in xildhibaanada labada aqal ay si toosa qof iyo codtaah ay ku soo doortaan dhammaadka sanadkan aanu ku jirno labada kun iyo labaatanka
ciidamada dowladda soomaaliya ee gobolka gado ayaa degmada dowlow ka sameeyay howlgal ammaanka lagu xaqiijinayo waxaayna ku soo qabteen hub yaale guriga wasiirka amniga maamulka jubbaland ciidamada dowladda soomaaliya ee dhowaan geysay degmada dowlow ee gobolka gado ayaa waxay xalay howlgal qorshaysan ka fuliyeen hoyga wasiirka amniga jubbaland ee degmadaas iyagoona howlgalkaas hub ku soo qabtay saraakiil waa saraakiisha ciidanka ayaa waxay sheegeen howlgalkaasi uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayo waxaana la sheegay in ciidamada guriga ay ka soo bixiyeen rasaas iyo laba qori oo kuwa loo yaqaano bkm-ka iyo qoryo kale saraakiisha ciidamada dowladda ma shaacin sababta rasmiga kaliftay in howlgalka laga fuliyo hoyga wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan oo baxsad ka ah dowladda soomaaliya kuna sugan magaalada mandheer ee dalka kenya hase yeeshee ay xusid mudan tahay in xilliga wasiirka iyo dowladda soomaaliya waa xilligan wasiirka iyo dowladda soomaaliya uu ka dhexeeyay khilaaf xoogan wararka ayaa waxay intaa ku darayeen ciidamada sidoo kale ay howlgalka ka sameeyeen xaafadaha qaar ee degmada dowlow walow aan la shaacin waxyaabaha ay ku soo qabteen waxaana wararka saaka laga helayo deegaankaasi ay sheegayeen xaaladda degmadu ay tahay mid degan dowladda soomaaliya ayaa dhowaan ciidamo kala duwan geysay degmooyinka baardheere dowlow iyo balad xaawo iyo degmooyin kale oo horey ugu sugnaayeen ciidamo ka marqaata wasiirka amniga maamulka jubbaland wasiirka amniga maamulka jubbaland weli kama hadlin howlgalka lagu soo qabtay hubka yaalay gurigiisa degmada dowlow ee gobolka gado golaha wasiirada maamulka hirshabeelle ayaa kulan ka yeeshay fatahaado laga cabsi qabo inay ka dhacaan deegaanada maamulkaasi madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa maalinimadii shalay shir guddoomiyey kulan toddobaadlaha ee golaha wasiirada kaasoo looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin isxogoraysi la xidhiidha howlaha wasaaradda iyo ka hortagga musiibooyinka ka dhasha fatahaadaha shirka golaha wasiirada oo toddobaadkiiba mar qabsooma ayaa maalinimadii shalay ahayd warbixin looga dhageystay qaar ka mid a wasaaradaha iyadoo sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka uu golaha u soo bandhigay daraasad ay wasaaraddu ka samaysay ka hortagga khataraha fatahaadda maadaama lagu jiro xilli jilaala lagana lagama maarmaanna ay tahay in laga hortago fatahaad dhacda sida kuwii dhacay sanadkii hore wasaaradda beeraha ayaa golaha la wadaagtay muhiimadda ay leedahay in laga howlgalo oo carabixin lagu sameeyo webiga dhexdiisa taasoo muhiim u ah xalna u ah ka hortagga fatahaadda dhacda sidoo kale kulanka ayaa waxaa warbixin looga dhageystay wasiirka wasaaradda caafimaadka isagoo ka warbixinayay heerka uu marayo cudurka shumanbiyoodka ee ka dilaacay qaybo ka mid ah waa qaybo ka mid ah magaalooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle wasiirka caafimaadka ayaa sheegay in daawooyin ka hortagga shubanka ay gaarsiiyeen isbitaalada magaalooyinka jawhar beledweyne sidoo kalena wasiirka ayaa sheegay in xarumaha dadka shubanka uu soo rito ay ka hirgeliyeen deegaanada hirshabeelle ugu dambeyn wasiirka ayaa sheegay in toddobaadkii lasoo dhaafay dadka waa dad ku dhow afar boqol iyo sagaashan iyo shan ruux uu soo ritay cudurka loo fidayey adeeg caafimaad sidii toddobaadkii hore ee xaaladdu ahaydna ay hadda ka wanaagsan tahay weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan halkaa dadyowaga caalamkao dhanna ay nagala jaan qaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w radio cadaada dot com iyo sidoo kale websaydyada kale ee hobya media dot com iyo galmudug online duqa caasimadda jabuuti ayaa lagu soo waramayaa inay iscasishay duqa magaalada jabuuti faadumo cawaale cismaan ayaa iscashishay si lama filaan ah waxayna warqadeeda u gudbisay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle waxay sheegtay inay isku casishay sababo u gaar ah faaduma ayaa ahayd haweeneydii ugu horreysay gobolka geeska afrika loo doorto duqa magaalada caasimadda ciilowareedyo ayaa sheegaya inay diiday hamar lagu soo celinayo xubnihii shaqaalaha ee xafiiskeeda ee shaqada ay ka eriday warkii subax dhegaystayaal waad kala socoteen raadiyaha cadaado saaxiibkii haashimna uu soo saaray karaamana uu ii farsamaynayay waa naga intaa intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
xog buu kuu sidaaye xaqaadu u doodaa ku xirmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan